degmada dayniile ee gobolka banaadir yaa weliba lagu xarag jaray isbitaalka aad iyo weliba owlaadiye kaas oo lankamagadari dhakhtar barowa welibana biyi doone adeegyo caafimaad oo dhammaystiran kaas oo sii doona aad iyo weliba owlaadiye odayaalka dhaqanka hanraabta dhallinyarada bahda caafimaadka iyo weliba mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalka yaa ku qaybgali furitaanka isbitaalka iyagoona dhammaan sheegan in muhiim gaara uusa inlaya isbitaalkan bulshada kanola degmada dayniile odayaalka dhaqanka degmada dayniile oo munaasabadda ku hadlaayay in isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ah baahi wiin lanka qobi degmada dayniile waxaan leenaha marka dadka deegaanku aad iyo aad inta maqasho iyo inta hadda joogtaba waxaan leenahay runtii aad iyo aad aan uga macaashi jirnay markaan tagno haddana sidoo kale waa soo dhowaynaynaa maaragtay heer doctor barrow soo dhowaada waa idin soo dhowaynaynaa boqoltobaniyoafaraan idin soo dhowaynaynaa aad iyo aad waxaana leenahay kuwii barakooba allaa idinka dhigo meeshaan qolaa hadda ka hor meel ka furtay marka waana xoogaa yar ka fashilantay waxaan isleeyahay soo dhowaynta iyo dabeecadda adduunka shan walxaato dadku waa aqoonyahan aqoonta iyo sabarka farxad ayay maanta noo tahay inaan guurjoog ka ahaano xaafladda daafurka cisbitaalka doctor barrow oo ah cisbitaal baahi badan deegaanka loo qabay oo runtii ku soo aaday wakhtigii loogu baahida badnaa waxaan uga mahad celinaynaa hirgelinta hosbitaalkan walaashay doctoresa aamina barrow haddaan wax yar taariikhda doctor barrow magaca aad halkan ka aragtaan aan ka xuso waa doctor barrow waa doctor taariikh fog oo weyn ku leh deegaanka aadna maaragtay xushmo nooga mudan muddo badan iyo xiliyo badan oo adagna soo shaqeeyey xafladan maaragtay lagu xarig jaraayo isbitaalka doctor barrow waa muhiimay nolosha u tahay caafimaadka hooyada iyo dhallaankana maba kusii jirto marka waa boogaadinayaa waana uga mahad celinayaa agaasimaha isbitaalka aamina maaragtay barrow waa mahadsan tahay in lagu dhiirigeliyaad maaragtay mudan tahay agaasimaha isbitaalka barow dhakhtorayso aamina barow yaa ku warbiidiyey walaayata in adeegyo caafimaadda lanfadii bulshada si gaare aada iyo owlaadiye
isbitaalkan doctor barow specialized women and child hospital isbitaalka ulajeedada loo aas-aasay waxay ahayd in waddanka si guud uu ugu baahan yahay in isbitaal haween iyo caruur maaragtay loo sameeyo qaasna u ah baahidoodana daboosha aniga ahaan ase doctor aamina ahaan family waxaa kasoo jeedaa haween iyo caruur ah oo ma aragtay taqasus u leh sida hadda dadka intooda badanna ay ka wada dhawaajiyeen marka owlaadu ay ku barbaaraanna bii-adaas waxaa laga filanayo waxay tahay in shaqadaasi ay hore usii wadaan farxad gooniya ay tahay in magacay aabbo anoo adeegsanayo isagoo xaadir ahoo joogo riyooyinkiisa isaga ahayd inuu bilaabo oo annaga oo goobjoog ah aan maanta ka dhaweyno idinkana waa ku mahadsantihiin casuumitaanka